أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأربعون لبيا لباتن كبشة شوال كنا فربقول أفرتين شن هجري dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho tiro dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay madaafiic maleeshiyaadka murtadiinta ku garaaceen tuulada moordile ee wilaayada shabeellada hoose madaxweynaha dowladda siliibiyadda uganda ayaa mar kale bahdilo xooggan u geystay madaxda kooxda rajada soomaaliya xilli ay ka wada qayb galeen shir ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada afmadow ee wilaayadaasi kalluumaysatada xeebaha magaalada kismaayo ayaa cabasho xooggana ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan maraakiib shisheeye oo si xooga uga kalluumaysata badda soomaaliya xoogsatada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowla diini ah oo uu qabtay maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmadaasi والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana dhawaqa qaraxa si aadan looga maqlay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedka magaalada inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii riddada ee qaraxa lagula egtay deegaanka tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sidoo kale isla magaalada muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qaraxa oo ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee dhacaduleedka magaalada muqdisho waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee buundada deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellaha hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xooggan iyo weeraro qorshaysan la beegsanaya cadowga allaah ee duulaanka shareecada dirirka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka jasaaka allahu khayran walaalka tiro dad shacba ayaa ku dhaawacmay madaafiic maleeshiyaadka murtadiinta ku garaaceen duulada moordiile ee wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan xerada buundada deegaanka sabiid ayaa madaafiic ku garaacay tuulada moordi leh oo u dhow deegaanka sabiid ee duleedka magaalada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose madaafiicda waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo ka mid ah shacabka xoolo dhaqatada iyo beeralayda isugu jira ee ku dhaqan deegaanka moordile waxayna sidoo kale madaafiicdaasi geysteen burbur hantiyadeed madaxweynaha dowladda siliibiyadda uganda ayaa mar kale bahdil xooggan u geystay madaxda kooxda rajada soomaaliya xilli ay ka wada qayb galeen shir ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xaaris cabdulqaadir madaxweynaha dowladda kaafiradaha ee uganda ayaa mar kale jeediyey hadallo uu ku bahdilayo madaxda kooxda rajada soomaaliya baadiri museveni oo khudbad ka jeedinayay shir ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa sheegay in xukuumadda muqdisho ay tahay mid taag daran oo ku tirsan lacagaha ay ka hesho dowladaha shisheeye islamarkaana aysan ahayn dowlad madax bannaan oo wax soo saar leh wuxuu madaxweynaha uganda ku dheeraaday dhaliiryada kooxda ridada waxaana uu xilliga hadalkan jeedinayay hareertiisa fadhiyey murtad xasan garguurte kaas oo isna dhinac ka dhagaysanayay bahdilaada iyo haanada ku socotay kooxdiisa dowladda soomaaliya waxay ku nooshahay oo keliya lacagaha ay shisheeyaha tabarucaad ahaanta uga hesho ee ma ahan dowlad dhaqaale soo saarta ayuu yidhi museveni madaxweynaha uganda ayaa sidan oo kale hore u jeediyey hadallo uu ku ihaaneynayo xukuumadda riddada ah ee ka jirta magaalada muqdisho ee taagta daran taasoo hoggaanka u hayo murtad xasan garguurte mahadsanid xaarid maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoos taga degmada afmadow ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinaya dowradan oo loogu magacdaray muscab bin cumeer shicaarkeeduna ahaa alcilmu waalcamal waxaa si isku mida uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka weelmaarow duleedka degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maktabka dacwada oo soo agaasimay islamarkaana qabtay dowrada ayaa muddadii ay soctay oo ahayd saddex maalmood wuxuu bixinayay duruus kala duwan oo ay ka faa'iideen dadweynaha ku dhaqan deegaankan waxaa dadka ka faa'iidaystay ay isugu jiraan rag waaweyn iyo dhallinyaro iyo sidoo kale dumarka deegaanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ragga degmada afmadow gaar ahaan deegaanka weelmaarow ee ka faa'iidaystay dowrada oo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen waxaan nahay deegaanka afmadow odayaasheeda weelmaaro aan joognaa dowraha noola qabtay saddex beri dowre ahaa noola qabtay way noo dhammaatay hadda ka bacdi in oo noola sii wadaan rabnaa walaayaddaa ku mahadsan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magaceyga anigu waa ahay xuseen cabdiqaadir maxmed waxaa joognaa wilaayada afmadow khaasatan weelmarow waxaa qaadanay dowro oo noo socotay saddex berid dowrada waxaa ka fahanay tawxiidka qaadanay waxaa kala qaadanay oo fiqiga qaadanay waxaa kala qaadanay siirada ilaahay baa ka mahadsan kadibna wilaayada insha allahu taala waxaa jecelnahay inaad dowlada mar kastaba noo socoto oona noo wado mar kastabana noo qabto insha allahu taala khayr ayaan rajana odayaalka waxaa nahay degmada afmadow waalmaaro kuwaa dheer meeshaan waxaa nagula siiyey rusiya nagula siiyey dowro saddex beri ah oyna siiyeen wadaadadii meesha joogtay iyo dacwadii waa ka faaidaysanay alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan waxaan rabnaa dacwadaa in nagula nagula soo celceliyo in badan nagula soo celiyo waa ka faaidaysanay insha allah waana ka faa'idaysani doonaa jisaakum allahu khayr dacwada oo noo soo gudbiyey dacwada noo keenay iyo kuwa noo soo dirayba jisaakum allahu khayr waa mahadsan yihiin sidoo kale haweenka ku dhaqan deegaanka weelmaarow ee dhacduleedka degmada afmadow ayaa iyagana ka warbixiyey casharadii ay ka faa'iideen muddada saddexda maalin ee dowlada socotay waxaana ka tirsannahay walaayada afmadow gaar ahaan weelmaaro marka dowladiina ayaa noola qabtay dowladaasoo noo socotay muddo saddex maalin dowlada ayadaa waxaan ka faa'iiday waxyaaro badan ilaahay kuwa qaatayna naga dhigo taasoo ka hadlaysay sida xijaabka bahaarada iyo waxyaalo badan kitaabo badan ayaa ka socday kitaabahaas magacyahooda waxaa ka mid ah kitaab tawxiid iyo siirada nabigeenu sala allahu calayhi wasalam iyo fiqiga ilaahi aan ugu anfacanaya leenahay taasaan rabnaa in noola sii wado mustadacelna insha allah kuwa qaateen ilaah naga dhigo macalimiinteena ilaahay ajirkooda ha badiya ayaan leehay كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات كم شروط لا إله إلا الله شروطها ثمانية وهي العلم اليقين الإخلاص القبول الانقياد الصدق المحبة الكفر بالله maktabka dacwada oo kaashanaya maamulka guud ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa toddobaadyadii u dambeeya sii waday dadaalada kaga aadan xagga bulshada isagoona ka soo baxay howlo kala duwan oo dadka wax lagu barayay kadib markii wilaayada jubbada hoose ay sheegtay in waxyaabaha ay xoogga saarayso muddooyinkan ay qayb ka yihiin horumarinta dacwada iyo in la xoojiyo faafinteeda si ay dadka uga wada faa'iidaystaan culuumta sharciga kalluumaysatada xeebaha magaalada kismaayo ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan maraakiib shisheeye oo si xooga uga kalluumaysata badda soomaaliya walaalkeena casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya cabashadan ka imaanaysa kalluumaysatada ka jilabata xeebta badda kismaayo ayaa waxay sheegay in maraakiibta boobaysa kheyraadka badda soomaaliya ay xoog kaga qaateen qaar ka mid a qalabka ay ku shaqaysanayeen iyagoo intaasi ku daray in qalabkooda la burburiyey maraakiibtan maarata oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay qalabka geliyaan qalabkii baa nooga baaba'ay duumahana wax qalab saaran male hadde labadii bilood hadda soo dhaafa dhan mar toban naga go'day mar shan naga go'day wixii dhan baa meesha nooga baaba'ay marka cidaan u dacwanay iyo meelaan ka dacwanana ma naqaana wixii hadda qaar baa saaran yihiin hataa maraakiibta kortashooda hataa qaar baa saaran maraakiibta ayagaa soo qaaday hataa qaar baan ugu tagna ma naqaano qaar baa guryaha iska yaalaan oo jeejahan oo kale gogo'an oo hadda la diyactiraayo marka cidna la hadashay iyo cid maarata wax noo qabanaysay iyo hoolehena dee khasaaro baa meesha ka imaaday waxaa jirta khasaaro aan lasoo koobi karin arrintan ay ka dhawaajeen kalluumaysatada ayaa waxay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsi ee kalluunka ee magaalada kismaayo mahadsanid casaam xoogsatada ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dooro diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga ee magaaladaasi sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen cabdiwaahi maxamed bukhaari isagoo ka soo dhalaalaya mas-uuliyadda uu ummadda u hayo ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe dowra diiniya u soo xiray inta badan xoogsatada ku dhaqan degmada kuwaas oo ka kooban noocyada kala duwan ee xoogsatada intii ay socotay dowradan diiniga ah ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo mid walba muhiimadiisa uu leeyahay waxaana dowradan loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad binu abiwaqaas alle raalliha ka noqdee sidoo kalena waxaa shicaar looga dhigay xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin ugu horeyn mid ka mid ah xoogsatada degmada bu'ale ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii ay soo qaateen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyo duruustii ay ku qaateen waxaan qaadanay saddex maalin oo duuro ah saddexdaas maalin waan ka faa'idnay ninkan ka faa'idan asi iyo nacasnimadiisa waay laakiin ninkii caqli leh oo maskax leh faa'iida waan haysanaa casharada aan qaadan waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa intaasoo sano oo walaayada ay joogtaan la sheegaa hadda waxaa waaye waxa sheyga markaas macnaha xoogoo daxal ugu yeeshta in macnaha la tirtiro daxal tirtir waay hadda waxa haddana la sheegaya nala bilaabaya ma ahan fadlu lcilmi cilmiga waan soo qaadana aljihaadu fii sabiilillaah aljihaad fii sabiilillaah nin walba waa ogyahay nin walbo meesha uu ka qaadan karan waa loo sheegay alamaana amaanada dad waaweynan nahay oo hadda oo mas-uul ah marka nin walba ammaana loo dhiibta ammaanada inuu macnaha xifdiyo hadal ha noqdo xoolo loo dhiibta ha noqdo wax walba oo loo dhiibto ammaanada in macnaha uu ka adkaado alzuhdi waxaa kalaa ku jirto alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan dowladda dadka loo qabto waxaa ka mid ah oo hadda aan ku sii daraayo annagoo hadda anaa aan hadlaayo marqumaalka magaalada ah waxaa kalaa ku jiro bajaajley waxaa ku jira dadaal waxaa ku jira harqaanley waxaa kalaa ku jiro geerishley inteena markaan dhahno marqumaalaan isla wadanay waa kuwan qaar kale oo ka mid ah raggii dowladda loo soo xiray anaa ku hadlaya xoogsatada gaadiidleyda dalaaleyda bu'aal gadoomiyaheedana ah waxaan soo qaadannay saddex beri oo dowro ah ilaahay baa ku mahadsan ka soko walaayadaa ku mahadsan bismillaah anigoo ka tirsan jooga degmada bu'aale saddex maalin oo dowraha noola qabtay dowladana aad iyo aadan ugu faadinay maasha allah waxaan u mahad celinaa ilaahigii oo na soo waafajiyey inaan meeshaan imaano iyo culimmadii nagu takbiiqisay in meeshaana laga yeero waxnala baro duruus aad fara badan oo aad u qiimo badan baanu ka qaadannay xarfadeeduna waxa weeyaan waa bajaajle bajaajle baanu nahay magaalada bu'aalaanu ka shaqaysannaa bu'aalana waanu degannahay dowradan ayaa qayb ka noqonaysa silsilado dowraad ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale maalmihii ugu dambeeyey uu u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waxaana sidan oo kale dhowaan dowra diiniya loogu soo xiray ganacsatada ragga ah iyo dhammaan haweenka degmada ku dhaqan mahadsanid bukhaari warbixintaasina waxaay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga laandulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu